arrinkaas oo dhanna waxaa keenaya dacfuliimaanka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha alkaafiruun kuwan gaaloobayow waxaa loogu yeedhayaa magaca kufriga iyo gaalowga khilaafan libacdi waxa weeyaan liman intasib ila alcilmi fi hada alcasr oo yihi kufaar iyo mushrikuun iyo yaa lagu odhan way ka sii yaacayaane ilaahay baa ku yidhi wayna yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun waxaad tidhahdaa nebi maxamedow kuwiinan gaaloobayow laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduun waxaanaad caabudaysaan waad og tihiin inaanan anigu caabudahay walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbud ilaahaan caabudayo bimacnaa kelidii caabudiya cibaadada u baraxtiraya arrinkaan laydinka heli maayo idinka waa biictibaari xaalihi marka walaa ana aniguna maihi caabidun mid caabudaya maa caabadtum waxa idinku aad caabudeen walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna ma tihidin kuwa caabudaya ilaahaanan caabuday war lakum diinukum dhaqankiina haysta idinku iyo waxaa diin aad ku sheegaysaan oo bimacnaa dee iskuma darsan karna weeyaan macnuhu lakum diinukum maa macnaheedu in la leeyahay bimacnaa taa iska haysta waad ku saxsantihiin oo islaamka xaggiisa ha soo eegina ee macnuu waxa weyaan haddaad diideen inaad islaamtaan ood noqotaan ahlu tawxiid meel dhexoon isugu imanaynaa ma jirto waxaynu isku darsana isku qooshqooshaynaana ma jirto ee tiinaa haysta haddaydan islaamnimo ogolayn waliya diini aniguna diintayda ayaan haysanaya maana mushrikiintu waxay dalbeen wadduu low tudhinu fa yudhinuun waxay dalbeen in bal meel dhexe la isugu yimaado waxay idhahdeen bal adiguna mawqifkan adagaa taagan tahay hoos uga soo deg annaguna hoos aan usoo degno oo sanadna nala caabud awhaantan iyo asnaamta sanadna ilaahaaga aan kula caabudno aynu midowno waxay jeclaadeen waxa weeyaan haddii aada mudaahano samayn lahayd oo xaqa kuwa cad aada ka tanaasuli lahayd oo iyaga waxa weeyaan arrinka noocaasiya aada ugu dhawaan lahayd ama inaad ku qancisa aad isku dayi lahayd laakiin lama ogola dee waa arrin waadixoo cad waxa weyaan imaa inay tawxiidkii xaqa qaataan kufaartu wa imaa waxa weeyaan in ay kufaar ahaadaan oo cadaawad iyo baqdaa ayna dhex taalo ma jirto markaa wax la idhaahdo zamaalat ladyaan saaxiibtinimo diimaha ka dhaxaysa sida dadka qaarkood casrigan ay sheegaan mana jirto waxa waxatuladiyaan diimo midoobaya mana jiro waxa weeyaan wax la yidhaahdo maalan alxizb alibrahimi diintii nebi ibraahim oo yidhahda waxa isugu imanaya muslimiinta iyo yahuud iyo nasaarada hada kullu bail bal kufr iyo gaalnimo wey waxa noocaase lagu hadlo diimahaas hore ee marka hore xaq diin xaqa oo samaawo ilahay soo dejiyay ilahay baa nasakhay intaa ilaahay uu nasakhay kadib qofka diin u ictiqaada ama inay diin tahay lagu dhaqmi karo ilaahay lagu caabudi karo u aamina dee kaafir buu noqonaya famaa baaluka qofka intuu halkaa soo dhaafo tallaabooyin hore uu soo qaada yidhaahda waxaaba la midaynayaaba diimahaas iyo diinta islaamka ilaahay labadaba soo dejiyey baan midayn oo yidhi taasi waa la nasakho tanaa lagu nasakha ama base waxa weeyaan yidhaahda saaxiibtinimo ayaa laga dhaxaysiinaya waa ayu zamaala saaxiibtinimada waa mid noocee wey maxaa lagu saaxiibaya ama kufri iyo gaalnimaa lagu saaxiibaya ama base waxa weeyaan yidhaahda dadkan oo dhami waa wada muuminiin yuhuud iyo nasaariya muslimiintu hada kadibun cala allah wa calaa diinihi wa sharcih in yuhuud iyo kiristaan lagu sheego inay muuminiin yihiin bal hum mushrikuuna wa kufaar mushrikiin iyo kufaar weeye sida ilaahi subxaana watacala uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim wuxuu uhi sheekhu aqsaam alkhawfi hamsa cabsida alkhawf alawal khawf iyo cabsi cibaada oo bimacnaa qofku ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo wa huwa isagu waxa weeyaan alkhawfa cabsida min allahi ilaahay laga cabsado waxdahu kelidii laa shariika lah iyadoo cid la wadaagtaani jirin wa hada nawcu noocan isagee cabsida ka midii cibaadatun waa cibaado qalbiya qalbiga laga gudo oo tacabadana allahu bihi ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu addoonsaday qaala allahu tacaala ilahi wuxu uhi waliman khaafa qofka ka baqa maqaama rabbi ishor istaagga rabbiga hor istaagayo jannataani laba janno ayaa u sugan qofka oo lagu abaalmarinaya mar haddii shayga la sheego qofka in laga abaalmarinayo amaba se lagu ammaanoba arrintaas waxay daliil u tahay arrinkaasi inuu cibaado yahay markaa marka la yihi qofka cabsidaa la yimaadee ilaahay ka cabsada khawfkaa janna ayuu leeyahay marka la yidhi taasi waxay tusinaysaa inuu cibaado yahay qaala allahu tacaala ilahi wuxu uhi wa amaa man khaafa qofka ka baqa miyaa maqaama rabbi rabbigiisa hortaagiisa oo wanaha nafsa nafta u diida can ilhawa hawadeeda inay raacdiyo waxay iska jecesha oo sharcigiiyo diintaani waaba yeeli fa ina aljannata jannadii hiya almaawa iyada ayaa hoygii qofkaasi uu helaayo xaq uu laha maanaa janna ayaa qofkaasi uu ku helaya khoofka iyo cabsida waa cibaado marka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi waasifan cibaadahu lmalaa'ika addoomihiisa malaa'igta isagoo sifaynaya yakhaafuuna way ka baqayaan rabbahum rabbigood yakhaafuuna way ka cabsanayaan malaa'igtu rabbahum rabbigood min fawqihim iyadoo ka sarreeya rabbigood oo yafcaluuna way samaynayaan maa yu'maruun waxaa la amrayana way samaynayaan marka cabsidu waxay ka mid tahay waxyaabaha la amray waana lagu ammaanay malaa'igta khawfkaasi taasina waxaa tusinaysaa inuu cibaado yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi aladiina kuwa yuballiquuna gaadhsiinaya dadka risaalaat illah fariimaha ilaahay oo yakshawnahu ilaahay ka baqaaya khashyaduna waa nooc ka mida cabsida waana ta cilmiga ku dhisan oo walaa yakshawna axada qofna aan ka baqahayn ila allah ilaahay mooyaane wakafaa billaahi ilaahay baana ku filan xasiiban mid xisaabiya xisaabiya ilaahay baa ugu filan dadka waa lagu ammaanay markaa khashyada ilaahay qura ay ka cabsanayaan ee ogii in ilaahay arrimo gacanta ay ugu jiraan wa qaala allahu tacaala ilahi wuxu uhi falaa takhaafuuhum waar gaaladaasi idin cabsi gelinaysa ha ka baqanina ka baqanina bimacnaa arrinkoodii aanu qalbigiina ku weynaanin oo khaafuuni aniga iga baqda ilaahay ka baqda bimacnaa in kuntum haddaad tihiin mu'miniin oo ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisu qalbigiina ha ku weynaato ilaahay marka aad ka baqataan ee iimaan dhabana aada la timaadaan gaalada markaa waxba idinka qaadi maysa weyaan macnuhu wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi yadcuuna rabbahum rabbigood bay barayaan ee caabudayaan khawfan cabsi awgeed bay u caabudayaan iyo wafamacan raja ay ka qabaan marka ilahay waxaynu u caabudaynaa jacayl aynu u qabno iyo weyneyn aynu weyneynayno cabsi aynu ka cabsanayno cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa rajo iyo damci nagaga jira raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa sidaa waxaanu leenahay raacitaan aynu raacayno aayaddan qur-aanka iyo kuwa lamida iyo khilaaf aynu khilaafayno khuraafaadka suufiga ee odhanaya ilaahay ha u caabudin cabsi aad ka cabsanaysa awgeed iyo rajo aad ka qabto ilaahay lidaatii u caabud daatadiisa lafahantiisa inu caabud waayo haddaad ilaahay u caabuddo adoo janno ka doonaya dee mushrik baa tahay bay odhanayaanoo ilahay waxaad u caabuday subxaana wa tacaala qasdi kale waxbaad kaga doonaysa haddaad adoo naar ka cabsanayo caabuddana saasoo kale hada arrin khilaafsan sharciga diinta way waxa ay ku hadlayaan ilahay waxaa loo caabudaya xuban fiihi wa tacdiiman lahu jacayl loo qabiyo weyneyn la weyneynayo iyo khawfan wa amac cabsi laga qabiyo rajo la rajaynayo khayrkiisa iyo wanaaggiisa waana laba darajo oo waa labadii darajada ixsaanku uu ka koobnaa an tacbud allaha kaanaka taraahu hadi waa cibaadatu man yacbud اllaha xuba watacdiima waijlaala fain lam takun taraahu fainahu yaraak taasina waa cibaadada qofka ilaahay caabudaya khawfan wa khashyatan waqaala allahu tacala ilahi wuxu uhi ina aladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimi oo camiluu صaalixaat wanaagyadana sameeyey wanaagyadaa la samaynaya iimaankay ka mid yihiin laakiin laba way dhici kartaa in iimaanka markaan looga jeedo iimaanka qalbiga dabeeta camalkii saalix ahaana lagu cadfo laga dabageeyey waxaa kaloo dhici karta inay tahay min baabi cadfi alkhaas cala alcaam in iimaanka acmaasha saalixiina ay ku jirto mar labaadna haddana laga dabageeyey si ahamiyadeeda iyo qiimaheeda loo muujiyo oo dadka loogu caddeeyo ulaa'ika kuwaasi iimaankii camalka saalixa leeyihin hum iyagu khayru lbariya khalqiga kuwa u khayr badan weey jazaauhum abaalmarintooduna cinda rabbihim rabbigood agtiisa waa jannaatu cadnin waa janno nagaadi janno lagu nagaanayo macnaa laga baxahay qofka galaano ka baxahay oon laga dhimanahayn oo laga gaboobahay oo tajri ay ordayso min taxtihaa ay min taxti qusuurihaa wa ashjaariha fooqyadeeda iyo kayntooda hoosteeda ay ordayso alanhaaru wabiyadii kala duwanaa kuwa caano ah iyo kuwa biyo ah iyo kuwa khamri ah iyo kuwa casala malad ah khaalidiina fiiha xaalayihim kuwa ku waaraya dhexeeda abada weligood radia allahu canhum ilaahay baa kuwaa ka raali noqday oo waraduu canhu iyaguna ilaahay way ka raali noqdeen oo qadarkay ku raali noqdeen ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisa uu wax xukumuu qadaro ma ictiraadayaan oo muran kalama hor imanayaan iyo dood waxay ka raali noqdeen ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa wuxuu ilaahay sharci ahaan iyo diin ahaan u xukumo waxaa kaloo ka raali noqdeen abaalmarinta ilaahay uu siiyey oo may qawadin daalika arrinkaasi wuxuu u sugnaaday jannooyinkaasi lagu nagaanayo ee webiyaashu ay dhex ordayaan liman mid buu u sugnaaday khashya rabba rabbigii ka cabsada idan khawfku waa ka darajadaasi lagu gaadhayo وعn أbي هurيرaةa رaضي الlه عanه عan النaبiي slى الlه عalيه وsلم qaala wuxuu yihi سبcaة تoddoba يdilhm الlah ilaahay baa u hadhaynaya fii dilihi harhkiisa harhkiisa bmacnaa laba qowl bay culimadu ku leeyihin kuwa yihi waa harhka ilaahay iyo kuwa yihi diliga waxaa looga jeedaa harhkan waxaa looga jeedaa fii dilihi marka la leeyahay bmacnaa harhka ilaahay waa abuuray waana ta axaadiida qaarkeed ee caddaynaysa ee ah sabcatu yudilhum اllahu fii dili carshihiisa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay harhka carshigiisa ee ilaahay subxaana wa tacaala u hadhaynaya yowma maalin buu ilaahay u hadhaynayaa laa dila hadh aanu jirin ilaa diluhu harhkiisa mooyaane toddoba ayaa lagu sheegay xadiidka alimaam alcaadil waya ka koowaad waa xaakim dadka u taliya oo dadka sharciga ilaahay iyo diintiisa ku hogaamiya oo cadaaladda iyo garsoorka xaqa ah ku dadaala cadaalad waxa weeyaan ku sifaysnaaday waa loo hadhaynayaa maalintaa qiyaame qoraxda la soo dhoweeyey khalaa'iqduna dhib fara badan waxa weeyaan ay dareemayaan ama ay ku sugan yihiin marka mansibka xukunka iyo dadka in la hogaamiyo loo taliyaa waa mansib iyo darajo khatarteeda leh oo inuu qofku u hanqaltaago u cararo aanay ahayn aslanba inuu isagu dadka weydiistana aanay ahaynba siduu yihi rasuulka alayh isalaatu wasalaam laa tas'al ilimaara war imaarada ha weydiisanoo ha dalbin laa tutlub ilimaara haddaad dalabto ilaahay subxaana wa tacaala garabkaa uu ka baxaya kuu kaalmayn maayo ha doonin adigu ha raadinin waa mansib waxa weeyaan khatartiisa leh oo qofka ka soo bixi kara mas-uuliyadiisu uu yar yahay saa ogeed baa darajadiisu dhan ay noqoto iyo washaabu nin dhalinyaraa oo nashaa ku barbaaray fii cibaadati rabbi cibaadada rabbigii xumaan iyo foolxumaan muu soo marin cibaada ayuu ku barbaaray iyada ayaana xayaatadiisa iyo noloshiisi uu ku gebagabeeyey kaasina abaalmarintiisu taasay noqotay iyo warajulu nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun fi lmasaajid masaajidda uu ku xidhan yahay waa nin masaajidka la xidhiidhsan oo xisaabta iyo jadwalka ay ugu jirto tegitaanka masaajidka aljadwal alyawmi ajandaha camalkiisa maalintii masaajidku uu ka mid yahay masaajidkii tag salaadii jamaacada kusoo tuko masaajidkii tag muxaadaro soo dhegayso masaajidkaa tag xalqad cilmiga ka qayb gal wahaakada oo dad baa jira dee jadwalka camalkooda aan masaajidku ugu jirinba oo laga yaabo inaanay imanba haddii ay yimaadaana ay tahay uun la kulan uun muwaafaqatan wux u dhacay ay ku talagala hor aanu jirin iyo warajulaani laba nin oo taxaabaa fi llah ilaahay daraaddiisu jeclaaday oo ijtamaca calayh jacaylkaasi ku kulmay oo tafaraqa calayh iyagoo sidaa isu jecella ku kala tegey oo ama geeri ay kala kaxaysay ama geedi uu kala kaxeeyey iyo warajulun nin dalabatu ay doontay imra'atun gabadh daata mansabin u saaxiiba sharaf iyo sarayn iyo wa jamaal qurux macanaa ay tihi kaali dee xumaan aynu samaynay oo fa qaala yidhi inii akhaafu allah anigu ilaahay baan ka baqay sida nabiyullaahi yuusuf oo kale calayhi salaatu wasalaam imra'a daatu mansab wa jamaal ayaa xumaan ugu yeedhay isagoo weliba shaab oo dhalinyara oo asbaabtiina ay tahay muhaya mid diyaar garaysan guriga albaabadii loo xidhay labadoodoo qura ay yihiin markaasi ayaa waxaweyan arrinka noocaasi ilaahay daraaddii uga tegay oo ihi naciimka daa'imkaa baan ka fadilayaa kan yar ee zaa'ilka iyo warajulin inuu tasadaqa wax sadaqadaysto wax la baxay oo akhfaa qariyey waxa uu la baxayo xataa laa taclama ilaa ana ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiin waxa midigtiisu ay bixinayso macanaa ikhlaas baa ku jira iyo waxa waya wejiga ilahay sadaqadaa ku doonaysa awgeed buu qarinaya iyo warajulin inuu dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan isagoo kelidiiyo cidnaana la joogin oo cid ismaqashin iyo cid istusayaa toona aana jirin oo fafaadat caynaahu labadiisa indhood ay burqadeen oohin rawahu lbukhaari wa muslim shaahidka xadiidka ku jira waxa weeyaan ninka yidhi ilaahay baan ka baqaya cabsida ilaahay awgeed uga tegay xumaanta وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال وxu قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال الله تaعالى إلahy وxu hi وعزتيi شhرفtaydaan ku dhaartiy وجلاalي weynidaydi لاa أجمع ukulmin maayo لcabdي adoonkayga أمنayni laba nabadgelyo iyo وalaa khawفayni laba cabsiyo toona in huwa haddii isagu أmananii في الdunya adduunyada markuu joogo uu nabadgelyo un iga fisho oo aanu igaba cabsanba akhaftuhu yowma ajmacu cibaadi waxaan cabsi gelinayaa maalinta aan addoommahayga kulminayo lianna aljazaa min jinsi alcamal adduunyada markuu joogo ilaahay ka baqan waayo wuxuu iskaga noolaa waxa weeyaan nabadgelyo uu iska filanayay wa inuu haddii isagu khaafani uu iga baqdo fi dunyaa adduunyada intuu joogo ammantuhu nabadgelyaan siinayaa yowma ajmacu cibaadi maalintaan addoommahayga kulminaayo ee aan urnayo yowma alqiyaama wahaakada qofka adduunyada ilaahay ka baqda ilaahay nabadgelya ugu bedelaya yowma alqiyaama qofka adduunyada ilaahay ka baqan waayana khawf iyo cabsi baa loogu bedelaya yowma alqiyaama rawahu ibnu nucaym undur aljaamica saxiix wasilsila saxiixa wallahu aclam waxku bilahi wuxuu idhi sheekhu athaani qeybta labaad ee qeybaha khoofka ka mida shirkun wey qeyb shirki ah oo bimacnaa waa khowfkii cibaadada ahaa oo cid ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn loo leexiyey ama ilaahay iyo cid kale laga dhexaysiiyey wa huwa isagu waxa weeyaan an yakhaafa alcabdu addoonku inuu ka baqdo min gayri illaah cid aan ilaahay ahayn ka jinniyi sida jinka iyo wa mayitin mid dhintay iyo wakayrihimaa kuwa aan kuwa ahayn ka khawfihi sida cabsidiisa oo kale min allah ilaahay uu ka baqanayo aw ashadda ama mid ka daranba oo ka sarraysa khawfka shirkiga wuxuu noqonayaa cid makhluuqa sida jinka oo kale iyo dadka dhintay ama hadday doonayaanba kuwa nool hadduu qofku ka baqdo baqashadu ilaahay ka baqaayay mid la mida oo la siman oo musaawiya amaba se baqashada uu ka baqanaya makhluuqaadkaasi ay ka badato oo ay ka zaa'ido baqashadu ilaahay ka baqanayay khowfka ayaa cabsidaasi shirki bay noqonaysaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi alam tara miyaanad arag oo anad warkooda maqal ila aladiina kuwa qiila lahum lagu yidhi kufuu aydiyakum waar gacmihiina haysta oo bimacnaa dagaalka iska daaya oo markii aan jihaadka la sharciyayn ayaa dad fara badani waxay u hanqaltaagayeen inay dagaalamaan markaasaa waxaa lagu yihi waar gacmihiina haysta oo aqiimu salaata salaada ooga oo aatu zakaata zakadana bixiya waa loo taageeli waayo marka waxay lahayn maxaa jihaadkana loogu sharciyin waayo falamaa kutiba calayhim markii lagu faral yeelay alqitaalu dagaalkii idaa fariiqun mise waaba koox minhum iyaga ka mida oo yakhshawna annaasa dadkii ka baqaaya ka khashyati illaah cabsida ilaahay ka cabsanayeen oo kale aw ashadda khashya ama kuwa uga baqo badanba oo baqihiina ay ka baqanayeen oo ka batay baqaha makhluuqaadka ay ka baqanayaan shaahidka marka aayadda ku jiraa waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala qowmkaa markii la yidhi waar dagaalama oo jihaada jihaadkii u daayay baqo dadka ay ka baqayaan oo weliba la siman kii ilaahay ay ka baqayeen amaba se wax dheer oo ka fara badan ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhaleeceeyo arrinka noocaasi uu ku eedeeyey oo arrinka noocaasina ay ku noqdeen kuwa aan muslimiin ahayn oo mushrikiin ah nifaaqna waxa weeyaan qalbiga uga buux wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi inamaa dalikum kiinaasi waxa weeye aayaddu waxay ishaaraysaa ninkii abu sufyaan la odhan jiray ee kufaaru quraysh u talin jiray ayaa saxaabada iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay ka soo noqdeen dagaalkii uxud ayaa waxa uu soo diray nin curwata ibnu mascuud la odhan jiray waxaa markaa uu ku yidhi ordoo u tago waxaad tidhaahdaa waanu idinku soo soconnaayo ciidan xoog le ayaa idinku soo fool leh si uu cabsi geliyo argagax iyo irhaab uu ugu rido muslimiinta marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy kiinaasi ashaytaanu shaytaankii weeye xaqiiqatan ninka waxaa ka hadlinaya ee ka dhawaajinaya kan fariinta sidana wadaa waa shaydaankii shaydaankii oo yukhawifu cabsi gelinaya bimacnaa almuuminiin muuminiintuu cabsi gelinaya awliyaa'ahu ay biawliyaa'ihi saaxiibadiibuu ku cabsi gelinaya oo shaydaanku muslimiinta waxa uu uga dhigayaa kufaartu inay yihiin kuwa awood leh oo tirtiri kara oo dhibaato laxaadle wax weyaan gaadhsiin kara ee falaa takhaafuuhum buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqanina bimacnaa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda wakhaafuunii aniga iga baqda buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala oo haddii ilaahay aad ka baqataan aad toosnaataan shaydaanka iyo colkiisa iyo xulufadiisu tan waxba idinka qaadi maayaan aniga ayaa idinka gargaaraya buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala marka shaydaanka inaan laga baqan oo bimacnaa baqahana waxaa looga jeedaa lumintiisa de waa in laga baqdo taa la yska ilaaliyo oo laga digtoonaado laakiin wasaawistiisa shaydaaniga iyo argagaxa muslimiinta uu gelinaya waa inaan laga cabsan wa qaala rabbuna subxaana wa tacaala falaa takhshaw annaasa buu ilahay yidhi war dadka ha ka baqanina oo wakshawni aniga iga baqda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay reer banu israa'iil nimanka la idhaahdo in towraad la siiyey dabeete waxa weeyaan la yidhi ilaaliyo diintaasi xifdiya culimmadoodii markaa iyo umaradoodii diintaasi inay iibsadeen marka ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy isagoo dadka muslimiinta la hadlaaya idinku sidaas oo kale ha noqonina ee diintaasi haystoo xifdiya oo ilaaliya dadkana ha ka baqanina oo wakshawni aniga iga baqda aniga markaad iga baqataan dadku waxbay idinka qaadi maayaan marka calaamaad baa jirayna tusin kara qofku baqahaasi uu ka baqday cid makhluuqa inuu yahay kii iska dabiiciga ahaa ee ilaahay dadka ku beeray iyo inuu yahay mid waxa weeyaan shirkiya oo cibaadaa tusaalehaan waxaynu ognahay dadkaasi dhintay ee xabaalaha ku jiraa inaanay naftoodana wax u tari karin cid kalena aanay waxba u tari karin qofnaba intay u yimaadaan oo adduunka ay u soo baxaan inaanay xoolana ka qaadi karin dhibaato kalena aanay gaadhsiin karin iyagoo caynkaasi markaa qofka ka baqanayaa waxa uu noqonayaa baqihiisaasi mid shirkiya ayaa uu noqonaya kadalika waxa weeyaan waxaa ka mida calaamadahayna tusin karaa qofku inuu ka baqanayo makhluuqan baqe la mida kii rabbi amaba se waxa weeyaan ka fara badanba in ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa khaasatan tawxiidka iyo aslu diinka oo caqiidada inuu ka taguu baabi'iyo shaksigaasi ama makhluuqa awgii athaaliu nooca saddexaad macsiyatun waa cabsi macsiyada buu yihi sheekhu waa baqe macsiyo ah bimacnaa ah miduu qofku kaga baxayo daacadii iyo toosnaantii wa huwa isagu waxa weeyaan an yakhaafa alcabdu addoonku inuu ka baqdo min insaanin insaan inuu ka baqdo aw unaasin ama dad oo fayatruka uu ka tago waajiban waajib saara aw yartakiba muxaraman ama shay xaaraama uu sameeyo khawfan minhum cabsi uu ka cabsanaya awgeed walam yasil isagoon gaadhin ilaa xaddi lilkiraah xadkii khasbanaantana isagoon gaadhin oo qof la khasbay maaha oo la idha waa lagu dilayaa haddaanad waajibkaa dayn ama haddaanad xaaraamtaa samaynin waa lagu dilayaa waxaanad ka soo waaqsan ood ka soo kicin baa lagu gaadhsiinaya heerkaana muu gaadhin fa hada alkhawfu cabsida noocani macsiyatun wey weliba waa haddii qofkaana shirki ku kalifin laakiin haddii shirki ay ku kalifto shirki bay noqonaysa laakiin marka ay qofka ku kalifto baqaha u ka baqanaayo dad inuu shay waajiba ka tago ama shay xaaraama uu sameeyo waxa uu noqonaya arrinka noocaasi macsiya ayuu noqonayaa daacadii iyo dariiqii toosnaa qofka uu ka baxay waayo qofna loogama tegi karo amarkiisa waajibku saaran qofna waxa weeyaan amarkiisa looma samayn karo xaaraam iyo wax laguu diiday laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq mid makhluuqa lagu addeeci maayo oo laga yeeli maayo amar uu ku amray wax ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasinaayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi inamaa dalikum kiinaasi waxa weeyaan ashaytaanu shaytaankii oo yukhawifu wliyaahu saaxiibadii idinku cabsi gelinaya ee falaa takhaafuuma ka baqanina saaxiibada shaydaanka oo gaalada ah oo wakhaafuuni aniga iga baqda buu leeya rabbi subxaana wa tacaala in kuntum haddaad tihiin mu'miniin mu'miniin dhabo iimaankuu ka dhab yahay ilaahay subxaana wa tacaala baqihiisa farabadiya ilaahay baqaha laga baqanayaana waxa uu dhalayaa de oo uu midhaynayaa in ilaahay amarkiisana la qaato waxa ilahay u reebana laga dheeraado baqahana waxaa keenaya iimaankaa keenaya mar kastoo qofka iimaankiisa uu kordhu ziyaado ilaahay subxaana wa tacaala baqashada uu ka baqanaya way kordhaysaa mar kastoo iimaankiisa uu daciifo hoosuu u dhacana alkhawfu min allah cabsida ilaahay uu ka cabsanayaa way yaraanaysa oo nuqsaan baa ku dhacaysa qofku mar kastaoo ilaahay uu ka baqdo subxaana wa tacaala mukhaalafadiisa iyo dhacdhaciisa ayaa yaraanaya mar kastoo qofka cabsida ilaahay ay ku yaraatana xumaantu way la fududaanaysaa oo wax sahlan bay la noqonaysaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi falaa takhshawhum waar dadkii ha ka baqanina oo wakshawna aniga iga baqda oo baqahaad ka baqaysa yaanu idinku kalifin inaad waajib ka tagtaan wa qaala allahu tacaala ilahay wuxuu uhi falaa takhshawhum wakshawnii ha ka baqanina iyaga aniga iga baqda wa qaala rabbunaa subxaana wa tacaala rabbigeen wuxuu ihi falaa takshaw nnaasa dadka ha ka baqanina ee wakshawni aniga iga baqda ha ka baqanina bimacnaa dadka looma jeedo cabsidii abiiciga ahayd ee ilaahay dadka uu ku beeray taa looma jeedo taa laysuma diiday iyada ee waxaa la leeyahay dadka ha ka baqanina baqa keensanaaya inaad ka tagtaan waajibaadkii diiniga ama inaad samaysaan arrimo muxaramo mamnuuca oo sharcigu aanu ogolayn alraabicu nooca afraad alkhawfu alطabiiciyu waa cabsida dadka ku beeran ee ilaahay uu ku beeray waayo isagu waxa weeyaan ka khawfi alinsaan cabsida insaanku uu ka cabsanayo min alcaduwi cadowgiisa uu ka baqanayo dee qofku cadowgiisa haddaanu ka baqanahayn muu diyaargaroobeen oo dhuufaysya muu qoteen oo hub muu diyaargaraysteen iyo wasabuc dugaagga uu ka baqanayo walxaya abeesooyinka iyo wagayri dalik waxyaabaha kale dee laga baqdo wa haadaa noocanina jaa-izun waa mid bannaan calaa an laa yatacaddaa waxaa shardi waa bannaanidiisa inaanu ka gudbin alkhawfa alطabiici cabsidaha abiiciga waa inaanu ka gudbin oo waa inaanu qofku ka baqan ashyaadan qofka ibni aadamka ama insaanku ilaahay uu ku beeray inuu ka baqdo baqaha ilaahay mid la mida ama mid ka sarreeya waa inaanu ka baqan ama waa inaanay kalifin baqashada ashiyaadan uu ka baqanayaa inuu ka tago ashyaa waajiba isagoon xaddul ikraah gaadhin ama uu sameeyo ashyaa muxarama waa inaanu dhaafin khawfkaasi iyo cabsidaasi kii abiiciga ah qaala lahu tacaala ilaahay wuxuu ihi ikhbaaran isagoo ka warramaya can cabdihi wa rasuulih addoonkiisii rasuulkiisa ahaa muusa calayhi salaam faasbaxa wuxuu ahaaday fi lmadiinati magaalada dhexdeedii buu ahaaday khaa'ifan nin waxa weeyaan qibdiyiinta ka mid ah ama faraacinada oo nin ka mida reer banu israa'iil dilaya o dhibaataynaya waa uu ka qabtay markaa qabashadaas waxay keensatay ninkaasi inuu feedhay dabeete ninka uu dhintay lama ogaan markaa muuse inuu ninkaasi dilay waa intaan loo waxyoon marka dilkuna maanu ahayn dil camdan uu u sameeyey oo dee sida caadigaa feedhka ama dhirbaaxada waxba ma disho qofka nafta kama qaado maalin labaad ayaa uu la kulmay ninka laftiisii oo la dhibaataynayo dabeetana almuhim ninkii baa fashiliyey sida qur-aanku uu sheegay markaa muuse waa u tashadeen qoladii fircoon iyo raggiisi nin baa markaa war soo gaadhsiiye oo yidhi waa laguu tashado in lagu dhibaateeyaa la doonayaa meesha iskaga baxa markaa muuse wuxuu ahaaday magaalada dhexeedii khaa'ifan isagoo baqanaya iyo taraqab dhiillaysanoo bimacnaa war xun sugaaya iyo in dhibaato la haleeshiiyo aayadda markaa shaahidka ku jiraa wuxuu yahay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam in ilaahay ku sifeeyey cadowgiisaasi inuu ka baqday baqahaasina waa kii abiiciga ahaa ilaahay subxaana wa tacaala insaanka iyo makhluuqa uu ku beeray oo ciddii ka xoog weyn ee dhibaato waxa weeyaan gaadhsiin karta inuu ka baqdo wa qaala tacaala ilahay wuxuu uhi fakharaja minha magaaladii uu ka baxay muuse khaa'ifan isagoo cabsanaya oo yataraqab sugaaya bal dhibaatada la gaadhsiin doono filanayo bimacnaa dhibaata xaggooda kaga timaado wa qaala muusa calayhi salaam muuse wuxuu yidhi markii la yidhi orada u tag fircoon iyo dadkiisa oo u dig rabbi ayaa rabbi rabbi ow innii akhaafu anigu waxaan ka baqanayaa an yukadibuunii inay i beeniyaan oo xaqaa iga qaadan waayaan cabsiduu ka cabsanayaana ama khawfkani waa kii abiiciga ahaa weyi oo insaanku markaa cid cadowgiisa oo aan rumaysanahayn colaadna u haysa la yidhaahdo orado wanaag usoo sheeg waxaa gelaysa cabsi iyo baqow ka baqanayo in warkaasi uu wadiyo fariintaasi laga aqbali waayo wa qaala muusa aydan nebi muuse waxaa kaluu ihi qaala rabbi rabbi ow innii qataltu anigu waxaan ka dilay minhum iyaga nafsan naf baan ka dilay fa akhaafu waxaan ka baqanayaa an yaqtuluunii inay dilaan dee nimanka colaad baana dhex taalla baqahaasina waa kii abiicigaha ilaahay ku beeray ibni aadamka wa qaala muusa wa haaruun calayhima asalaam muuse iyo haaruun waxay yidhaahdeen markii la yidhi orda u taga fircoon oo u diga oo xaqa u sheega qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow inanaa anagu nakhaafu waxaanu ka baqanaynaa an yafruta calayna inuu nagu degdego oo waxuba aanu naga dhegaysanin markiiba uuna qabto oo dhibaato markiiba uuna gaadhsiiyo aw an yatqaa amaba inuu sii xadgudbo oo wanaaggan aan u sheegayna ama waxba uu tari waayo oo uu ooda sii jabiyo xadhkahana uu sii goosto oo baatilka uu kusii madaxadayga ayaanu ka baqanayna qaala wuxuu yihi rabbi laa takhaafaa ha baqanina dhibaato idinma gaadhsiin kara ninkani innanii macakuma aniga ayaa idinla jira oo idiin gargaaraya asmacu waan maqlayaa waxa uu leeyahay oo dhan waa araa waanan arkaa wax allaale waxaa la leeyahay lagu dhawaaqaya waan maqlaya wax allaale waxaa la samaynayana waan arkaa marka allaha subxaana wa tacaala sifaadka ale ayaa idinla jira oo idin gargaaraya ee ninkaasi waxa weeyaan ha ka baqanina wa qaala tabaaraka wa tacala ilaahay wuxuu ihi fa awjasa wuxuu ka dareemay fii nafsi naftiisi wuxuu ka dareemay khiifatan cabsi buu ka dareemay muusa muuse waa markii fircoon uu keenay saxaaradiisii nimankii wuxuu sixir jiray ee ay daadiyeen ulahoodii iyo xadhka ay siteen oo markaa indhaha nebi muuse la moodsiiyey sixir awgeed inay masas yihiin iyo abeesooyin markaa nebi muusele waa qof ibni aadam oo bashare waxaa abeesooyinka u eg xadhkihii oo abeesooyin la moodo iyo ulihii oo abeesooyin la moodo waa uu ka baqdoo cabsi ayuu dareemay buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala cabsidaas waa ta tabiiciga ah ee qofkaan loo diidanayn qulna laakiin waxaa laga digayaa cabsidaasi dee inay kalifto inuu xaqii u gargaari waayo maalan uu xaqii ka cararo ama uu ka baqdo isgarabtaagiisa qulnaa waxaan uhi laa takaf ha cabsanin muusow inaka anta laclaa adiga ayaa ka sarreeya mar haddaad saaxibulxaq tahay waxoodanna way baaba'ayaan oo waxaanay la yimaadeen waa sixir buu ilaahay aayaad kale ku yidhi walaa yuflixu saaxiru xayu ataa saaxirkuna ma liibaano meel kastooo uu joogaba iyo meel kastooo uu yimaado iyo meel kastooo laga helaba ma liibaanayo waa tii la yidhi waxa weeyaan ushaada tuur ilaahay subxaana wa tacaala ushiisii uu ka dhigay mas xaya tasca abeese waxa weeyaan ordaysa aayaadkanna thucbaanun mubiin lagu tilmaamay mas mas ahaantiisu ay caddahay masnimadiisu ay cadday oo waxoodiiba markaasi uu cunay marka ay qirteen waxaasi inuu sixir ahaa nebi muusena calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyeen alkhaamisu ka shanaad alkhawfu cabsidii weeyaan alwahmeeyo ee ahayd mid iska khayaal ah oo qofku waxaan dee lagaba cabsanba oo aan lagaba baqan karinba uu ka baqanayo wa huwa kani aladii baqaha weeyaan laysa lahu sababun sababba aan lahayn aslanba aw lahu sababu daciif ama wuxuu leeyahay sabab daciifa oo liidata oo waxba laga soo qaadi karin waa nin weynoo tusaalahaan ka baqanaya riyaah nin weynoo riyaha ka baqanayo le wallahi haddaan halkaa u baxo ridaasaan ka baqanaya cabsida noocaasi dee maaha tii abiiciga waayo dee riyi wax laga baqdo maba ahaba wax dhibaato ay ku gaadhsiinayaan ayaan jirinba ama tusaalahaan wuxuu ka baqanaya nin weynoo ka cararaya hadduu baranbaraba arka naftu ay qabanayso odhanaya baashaasi inay cuntaabaan ka baqanaya khawf iyo cabsi wahmiya baa taa la ydhaahdaa waana fulaynimada dee waxa la idhaahdo fulaynimaduna dee waa sifo xun oo saaxiibkeedu ma ammaana qofka ku sifaysani waa madmuum fa hada kani madmuumun cabsida noocani waa mid dhaleecaysan oo yadkhulu saaxibuhu qofka ku sifaysan wuxuu soo gudagelayaa fii wasfi ljubanaa kuwa fulayadaa sifaynteeda sifayntooda ayuu soo gudagelaya bimacnaa iyaga ayuu ka midi waqad tacawada sala allahu caleyh wasalam rasuulku ilaahay wuu ka magan galay min aljubni min aljubn cabsida waxaa la yidhaahdo fulaynimada ah fa huwa fulaynimadu min alakhlaaqi aradiila dhaqamada xunxun bay ka mid tahay walihaada sidaa ogeed buu kaana aliimaanu iimaanku wuxuu ahaaday attaamu ee dhammayska tirnaa iyo watawakulu tala saarashadii dhammayska tirnayd iyo washajaacatu geesinimadu tadfacu haada nawca noocan isagaa ee cabsida ka mida mid qofka ka riixaysa markaa qofka muslimka waxaa loo baahanya inu noqdo qof shujaaca miqdaama qof fulaya inuu noqdo looma baahna waqad kaana nabiyuna calayhi salaatu wasalaam ashjacu nnaas sida saxaabadu ay ku sifeeyeen rasuulkeennu wuxuu ahaa dadka ka ugu geesisan waxay lahayn saxaabadu marka dagaalku uu daraado rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaanu ku gaban jirnay waxay tusinaysaa rasuulka geesinimadiisa calayhi salaatu wasalaam maalin ayaa meel dhawaaquu ka baxay magaalada madiina qayla ayaa baxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam cidna isagoon raacin ayaa faras weliba aan koo aan heensaysnayn uu ku booday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dabeete dadkii oo yaacaya ay ka hor yimaadeen isagoo ka soo war helay meeshii qayladii dhawaaquu ka baxayay oo rasuulku uhi lan turaacu lan turaacu ha cabsanina hana baqanina wax dhibaati ma jirto aniga ayaa ka soo war helay kadalika rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam maalinta dad fara badan ay yaaceen ghaswatu uxud dee isagu muu cararin waa tii nagu soo martay xadiidka in toban meelaha saxaabada ka mid ihi rasuulku iyagoo ay hadheen oo rasuulku dadkii yaacayay xaggooda dambe uga dhawaaqi ilaa waar soo noqda ha yaacine kadalika waxaa la mid ah ghaswatu axzaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam ghaswatu waxaan ujeedaa yowma xunayn saxaabada waxaa dhacday inay tiro fara badan ahaayeen itnaa cashar alf wadhahaan wallahi maanta inaan layna jebinayn tiradeenno aad bay u fara badanta kelmaddaasi markaas sababa ay u noqotay in la jebiyo waayo waxay iska ilaabeen gargaarkii ilaahay iyo nasrigii ilaahay oo tiradooda isku halleeyeen dabeeta iyaga iyo tiradoodii baa loo kala dhex baxo la yidhi bal tiradiina wax idinka celiso markaa jidgooyaa loo galay oo iyagoo meeshii ay ku socdeenba aan gaadhin baa dhexda loo galay waa la yaacay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu cararin ee isagoo saaran hashiisii ayaa wuxuu lahaa ana bnu cabdilmualib ana nabiyun laa kadib anugu ibnu cabdilmualib baana macanaa awowgay buun isma sheeganaya waxaan ahay nebi aanu warkiisu been ahayn sidaas ayaa kuwii kafarada ahaa uu ku lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo aan ka cararin markaa geesinimada rasuulka oo kale ayaa looga baahan yahay qofka muslimkaa ee qof jabaana oo fulaya inuu noqdo looma baahna wuxuu uhi sheikhu aqsaamu lmaxabati arbacatun markuu khawfkii halkaa ku dhameeyey cabsidii jacaylka qaybihiisuna waa afar oo afartaasi uu u qaybsamo khawfku ayaa maxabada lafteeduna ay u qaybsamaysaa alawalu ka koowaad waa cibaadatun waa jacayl cibaado ah wa hiya iyadu waxa weeyaan xubullah jacaylka qofku ilaahay uu jeclaado iyo wa xubu maa shaygii inuu jeclaado yuxibuhu allah ilaahay uu jecel yahay waa cibaadatun qalbiya waa cibaado qalbiga laga qabto inaad jeclaato allah subxaana wa tacaala saayaadka qur-aanka inoo tilmaami doonaan qofka jacaylka ilaahay qalbigiisa laga waayo qalbigiisu jacaylka ilaahay uu ka madhnaadana muumin maaha arkaanta iimaanku arrinkaas ka midi macanaa usuusha iimaanku uu ku taagan yahi kadalika waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala haddii aad jeceshahay dee taa waxaa ka dhalanaysa ilaahay subxaana wa tacaala shaygu jecelyahan inaad jeclaato oo ugu horreeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ugu horrayso ay ku xigto shariicada iyo diintan uu la yimid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waa inaad jeclaato dadka muuminiinta waa ilaahay baa jecel kuwa tawaabiinta iyo kuwa saadiqiinta iyo kuwa muxsiniinta ilahay baa tilmaamay inuu jeceliy adiguna marka inaad jeclaato ayay noqonaysa haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aada jeceshahay jacaylka qofku ilaahay u jecel yahay ee rasuulka uu jecel yahay ee diinta uu jecel yahay ee muuminiinta uu jecel yahay maaha dee mid afkoo quriya sheegasho u noqonaya laabudda qofku waa inuu camal ku muujiyo waa kii ninkii shaacirka ahaa lahaa waxaad sheeganaysaa inaad jeceshahay ilaahay inaad jeceshahay baad sheeganaysaa adigoo ilaahay caasi iyo amarkiisa aan qaadan ahayn markaa taasi waa waa arrin aan aan kaa dhab ahayn waayo qofku cidda uu jecel yahay wuu addeecaa oo waa uu ka amar qaataa dee ma caasiyo qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi walaakina allaha hase ahaatee ilaahay baa xababa ilaykum idinka idin jeclaysiya aliimaana iimaanka oo wazayanahu ku qurxiyey fii quluubikum quluubtiina ku qurxiyey waxa aayaddu ay tusinaysaa in iimaanka la jeclaado iimaanka laftiisa in la jeclaado ilaahayna subxaana wa tacaala uu yahay ka jacaylka iimaanka dadka muuminiinta quluubtooda ku qurxiyey iimaanka jacaylkaa la jeclaanaya markaa waa cibaado wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimi ayaa ashaddu daran xubban xagga jacaylka lilaahi ilaahay u hayaan aayaddana waxay tusinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala in dadka muuminiintahay ay jecel yihiin oo weliba xubbiga ay jecel yihiin mid shadiida aada iyo aada u daran oo ka sarreeya jacaylka cid kastaoo allah subxaana wa tacaala ka soo hadhay la jeclaado wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa sawfa waqti dambe ayuu ya'ti allaahu ilaahay la iman doonaa biqowmin qowm yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay oo wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih fasawfa ya'ti allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilatan cala almuuminiin acizatan cala alkaafiriin muuminiintii ay kaydinka mida diinta ka noqdaa diintu waxba u noqon maysa ogaada ilaahayna waxba u noqon maayo kaydinka mida diintii ka ridoobee dub uga noqda ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu keeni doonaa oo kuwaasi uu ku bedeli doonaa qowm ilaahay uu jecel yahay oo wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay subxaana wa tacaala jecel wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum wey xagga haddaad ka jeesataan ilahay wuxuu idinku bedeli doonaa qowm kale oo idinkoo kale aan noqon qowmkaa sifaadkooda waxaa ka mid a inay u jajaban yihiin oo ay u dhiibarsan yihiin inay u naxariistaan mu'miniinta kafarada iyo gaaladana inay ku adadag yihiin ilaahayna subxaana wa tacaala inay jecel yihiin ilaahay subxaana wa tacaala si kelmaddiisu ay u kor noqotona inay u jihaadayaan waxaa sifaad sifada noocaasi uu ku sifeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray cali bin abi aalib maalintii loo baxaya dagaalkii khaybar ee nimanka yuhuuddahaa lagu qaadayay rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam la ucطiyanna raayata hadan rajula yuxibu allaha warasuulahu wa yuxibuhu allah warasuuluh beri calanka dagaalka waxaan u dhiibi doonaa buu yidhi nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaahay iyo rasuulkiisuna isaga ay jecel yihiin deeta saxaabadu ridwaan ullahi calayhim habeenkaasoo dhan waxa ay ka sheekaysanayeen ay ka fikirayeen bal ninka uu ninkaasi noqon doono nin walibana wuxuu jeclaa inuu isaga noqdo salaaddii subax markii la tukaday rag baa isa soo muujiyey oo soo hanqaltaagay sida cumar bnu khataab oo kale radia allahu canhu waxaanay lahaayeen ma anaanu soo hanqaltaagahayn inaanu jecel lahay xukunka iyo inaanu ciidan hogaamino laakiin waxaa maalintaanu isu muujinayn oo bal aan islahayn inuu rasuulku idinka idinka dhigo ninkaasi ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna isaga ay jecel yihiin cali oo meeshaba ka maqnaa oo indhaha bakoora ay kaga dhacday ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi ayna cali bin abi aalib waxaa la yidhi waa xanuunsanayaayoo yashtaki caynahu indhihiisu ka ashkatoonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi igu yeedha markii loogu yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhaha ayuu ayuu kaga tufay oo bimacnaa dee uu ku akriyay qur-aan iyo duco indhihiisu markii bay bogsadeen biriirix kaanamaa inaan xanuunba aanu haynin oo kale raayadiina markaasuu rasuulku u dhiibay calayhi salaatu wasalaam cali calankii dagaalka oo markaa dardaaranna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sii siiyey marka waxaynu uga jeednaa sifooyinkaasi a yuxibuhum wa yuxibuuna rag ku sifoobay in la helay oo shareecada uga barakacday wacan anasi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahi wuxuu yidhi halaathun saddex sifo man kunna fiihi qofka laga helo wajada bihinna saddexdaa sifo wuxuu ku helayaa xalaawata aliimaan iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa iimaanku macaan buu leeyahy iyo qabow iyo degenaansho la dareemayo halka macsiyada iyo xumaanta iyo foolxumadu ay leedahay olol iyo qadrhaadh iyo waxa weeyaan warwar qofkii samaynaya laftiisa uu dareemayo wax deganaashaa iyo wax tumaaniina aanu lahayn iimaanka markaa dhadhankiisa iyo macaankiisa saddex sifo oo lagu helo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegaya ta koowaad waxa weeyaan an yakuuna allahu ilaahay inuu ahaado iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu axaba ilahi miduu ka jece inaad ka jeclaato iyo rasuulkiisa cid kastoo ka soo hadhay ha noqdaan waxa weeyaan waalidka ha noqdaan waladkaaga ha noqdaan waxa weeyaan adduunyadaada ha noqdaan qabiilkaaga ha noqoto tijaaradaada waa inaad ka jeclaato iimaanka dhadhankiisaad markaa heli doonta jacaylkaasina dee camal buu dhalaya saynu tilmaannay yuthmiru camalan wa an yuxiba almara qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanahayn ilaa lilah ilahay daraaddii ma wax kale aan u jeclaanayn ujeeddo kale aan ka lahayn waa sifada labaad wa an yakraha waa inuu naco qofku an yacuuda inuu u kaco fi lkufri xagga gaalnimada bacda an anqadahu allah ilaahay intuu ka badbaadiyey kadib minuu kufrigaa uu ka badbaadiyey kamaa yakrahu siuu u nacaya an yuqdafa fi nnaar in naarta lagu tuuro gaalnimadana waa inuu qofku naco iyo dee wasaaisha gaalnimada ku gaadhsiinaysa sida macaasidoo kale saddexdaa sifo qofka laga helaa waa qof dhadhankii iimaanka helay markaa taasi waxayna tusinaysaa jacaylka la jeclaado allah rasuulka cidda allah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin ee la jeclaado iimaanko gaalnimada la nacaa inay cibaado tahay athaani ka labaad shirkun wey maxabada labaad wahiya iyadu waxa weeyaan xubu hayr illaah ilahay cid aan hayn la jeclaado ka xub illah sida jacaylka ilaahay oo kale oo ashadda ama mid ka daranba qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man yatakhidu mid samaysanaya min duuni illahi ilaahay sokadi andaadan kuwa waxa weeyaan ilaahay uu la masaynayo garab wado oo shurako uu ka dhigayo kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xub illah sida jacaylka ilaahay oo kale markaa jacaylka la jecel yahay kuwaasi inay tahay in laga dhigay kuwaasi andaad kuwa ilaahay lala masaynayo lala simaayo oo shirki ay tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacala aayadda qur-aanka ku tilmaamay athaalithuna macsiyatun waa maxabo macsiyo ah oo huwa isagu waxa weeyaan ka xubi alxaaraam sida jacaylka qofku uu jeceliyay shayga xaaraamtaa iyo walbidac waxyaabaha diinta lagu soo dariyey iyo walmacaasi waxyaabaha ilaahay amarkiisa lagu khilaafayo iyo wa ka xubi asxaabi albidac jacaylka qofku uu jecel yahay dadka bidaca samaynaya iyo walahwaa dadka hawadooda raacay ee sunnada aan waxa weeyaan u abayeelahayn iyo walmacaasi macaasida jacaylka qofku uu jecel yahay dadkeeda ilaa gayri dalika ilaa laga gaadhay kuwaan ku ahayn oo min almaxabati jacaylkii almukhaalifati lisharc ee sharciga khilaafsanayd shay kasta oo aan wanaagsanayn ama xaaraam ha noqdo ama bidca ha noqdo ama macsiyo ha noqdo ama dadka xunxun ha noqoto jacaylka la jeclaada waa macsiyo waxaanu macsiyo u noqday waayo waa khilaaf la khilaafay amarka ilahi ilahay wuxuu inaamray in loo cadhoodo oo la naco markaad jeclaato markaa ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisi ayaad khilaaftay qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi watuxibuuna waad jeceshihiin almaala maalkii baad jeceshihiin xuban jacayloo jaman fara badan maalka jacaylka la jecel yahay asalkiisu waa waa mid abiici ah ilahay dadka uu ku beeray laakiin marka uu keensado maalkii jacaylkii aad jeclayd inaad isaga awgii uga tagto waajibaad ku saaraa waxyaaba xaaraaman aad u samayso duruq iyo wasaa'il xaaraama aad u marta raadintiisa dee jacaylka markaa maalka aad jeceshahay mid xaaraama ayaa u noqonaya walihaada si awgeed buu zajarahum ilaahay waxa uu dadka kaga nahiyey arrinkaa biqowlihi uhi kalla macnaha samayn saasa iska ilaali wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa waxaa soo gadaal maray min bacdihim dadkaa dabadood waxaa soo gadaal maray oo dabadood yimi khalfun gadaalmarayaal ama soo weydaartayaal xunxun oo adaacu salaata salaadii dayacay oo watabacuu shahawaat waxyaabaha naftoodu ay macaansanayso ee ay jeceshahayna raacay fa sawfa waqti dambe ayay yalqawna la kulmi doonaan kuwaasi haya cadaab daran bay la kulmi doonaan haya waxaa kaloo layidhi waa waadi tog naara oo jahanamo dhexeeda ku yaalla marka aayaddu waxay tusinaysaa qowmkaasi shahawaadkooda raaceed jeclaaday waxyaabaha xaaraamtae wanaagsanayn in arrinka noocaasiyo lagu dhaleeceeyey oo waxay naftoodu jeclayd ka door biday salaadii iyo waajibaadka ciqaabka noocaasiina loo ballan qaaday wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhahda in kaana aabaa'ukum waan aabbayaashiin hadday yihiin iyo wa abnaa'ukum carruurtiinni iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum lamaanayaashiinni iyo wa cashiiratukum qabiiladiinni iyo wa amwaalun xoole ikhtaraftumuuha aada shaqaysateen oo aada darsateen oo meel aad soo darsateen iyo wa tijaaratun baayac mushtar takshawna aad ka baqanaysaan kasaadaha in idinku fadhiisata idinka socon weydo iyo wa masaakinu guryo tardownaha aad raalli ka tihiin axaba ilaykum haddii ashyaadaasi ay tahay mid aad ka jeceshihiin min allahi ilaahi iyo wa rasuulihi rasuulkiisa iyo wa jihaadin dagaal fii sabiilih ilaahay jidkiisa aad u dagaalantaan fatarabasuu suga xataa ya'tiya allahu biamri ilaa ilaahay amarkiisa uu la imanayo ciqaabkiisa iska suga ciqaab baa idinkuoo socdee wallahu ilaahayna laa yahdi ma hanuuniya alqowma alfaasiqiin qowmka faasiqiinta xaqa ma waafajiyo ee fisqigooda ayaa sabab u noqday xaqii inay garab maraan falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum wey aayaddu markaa waxay tusinaysaa haddii aabbayaashii iyo carruurtii iyo walaaladii iyo dumarkii iyo qabiiladii iyo baayac mushtarkii iyo guryihii laga jeclaado iyo xoolihii allah subxaana wa tacaala iyo rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo aljihaadu fii sabiili illah in arrinkaasu yahay mid ciqaab sabab u noqonayo macnaa waa xaaraan marka jacaylka noocaasi waxaa kaloo ilaahay uu ishaaray u tilmaamaya inuu fisqi yahay iyo daaca ka bax oo wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin buu rabbi yidhi wa qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi laa taxsabana aladiina kuwii ha u malaynin yafraxuuna ku farxaya bimaa atow waxa ay sameeyeen oo wa yuxibuuna jecel ku farxaya waxaa looga jeeda macanaa wanaag yar markay sameeyaan waxa weeyaan wanaaggaa yar waxay ku farxayaan faraxti keensanaysa kibir iyo isa sarraysiin iyo manna sheegad wayuxibuuna oo jecel an yuxmaduu in lagu mahadiyo bimaa lam yafcalu waxaanay samayn oo wanaagaanay qabanna waxay jecel yihiin in lagu ammaano falaa taxsabanahum kuwaa ha u malaynin bimafaazatin inay ka durugsan yihiin min alcadaab walahum waxaa u sugnaaya cadaabun aliim jacaylka markaa qofku uu jeclaado waxaanu samayn in lagu ammaano waa macsiya taasi markaa inay ciqaab sababayso ayaa rabbi subxana wa tacala u tilmaamay wa qaala allahu tacala ilaahay wuxuu uhi isagoo ka warramaaya gabadhii nebi yuusuf damaaciday wa qaala niswatun dumar baa waxay yidhaahdeen fi lmadiinati magaaladaa joogay imra'atu alcasiizi bay yidhaahdeen ninkii wasiirka ahaa gabadhiisu turaawidu fataha inankii yaraa khaadimka u ahaa ee guriga la joogayba waxay ka rabtaa can nafsihi naftiisa oo xumaanigu samey bay leedahay qad shakafahaa wuu daboolay inankaa yari xubban jacayl buu gabadhaa ku daboolay innaa lanaraha annagu waxaan u aragnaa gabadhaasi fii dalaalin mubiin baadicad inay ku sugan tahay markaa jacaylkaa yuusuf ay jeclaatay ee xumaanta noocaasi inay ka dalabta kalifay inuu ahaa dalaalun mubiin ayaa rabbi subxaana wa tacala uu inooga warramaya baadicad inuu ahaa waa markaa waxaanay cishqiga iminka yidhaahdaan kuwan heesaya iyo idaacadaha iyo waxaanaynu ka maqlayna dadka qaarkood ammaan ay moodayaan odhayn hees jacaylaan dhegaysanayaa iyo sheeko jacaylaan akhrinayaa iyo waxaase waxaa ilaahi subxana wa tacaala dalaalun mubiin uu ku tilmaamayo baadicad uu ku tilmaamayo qofka caynkaasiyana waa qof maxabadii jacaylkii ilaahay u hayay ayaa qalbigiisa ka baxay ama ku yaraaday dabeetana jacayl shay kale u haya ayaa meeshii buuxiyey mar kastoo jacaylka ilaahay aad u hayso iyo rasuulka iyo sharciga iyo diintu meesha uu ka baxo qalbigu dee marnaan maayo jacayl kalaa gelaya shay kalaa jecesha waxaase markaa buuxiyey wa qaala allahu tacala ilahi wuxuu uhi ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu xumaantu fi ladiina kuwii dhexooda ay ku faafto aamanuu iimaanka la yimi lahum waxaa u sugan iyaga cadaabun aliim cadaab uu xanuujiya fi dunya walaakhira addunya aakhiraba wallahu yaclamu ilaahayna waa ogya kuwa xaqiiqadooda wa antum laa taclamuun idinkuna ma ogidin waxaad moodaysaan inay nasteexadiina wadaan iyo dantiina ay ka talinayaan waa aayaadkii kusoo degay qisadii ifkiga markii munaafiqiintu ay sameeyeen been abuurad weyn oo yidhaahdeen caaisha ayaa xumaan samaysay dad ayaa markaa arrinka noocaasiya ku dagmay iyagoo aan munaafiqiin ahayn munaafiqiintuna waxa ay jeclaayeen oo ujeeddadooda ay ahayd in xumaan war xumi dadka muslimiinta u dhex qaado waa mujarad khabar maogta fama baaluka kuwa xumaantu inay dadka dhex qaado doonaya ee dadkii ku kaalmaynaya in la furo duuru zina daaro waxa weeyaan zinada iyo xumaanta iyo qurunka loo furay oo asbaabtii iyo wasaa-ishii arrinkaasi dadka gaadhsiin lahayd iyaga laftoodu samaynaya lahum cadaabun aliim fi dunya walaakhira kuwaase ilaahay subxana wa tacala uu tilmaamay dadkana nasteexa nasteex uma aha oo shacabka wanaaggiisa kuwaasi ka talin maayaan haba sheegtaanba dadka inay dantooda ka talinayaan ilaahay baa inooga warrama o yihi wallahu yaclamu antum laa taclamuun ilaahay waa ogyahay kuwaas inaanay wanaag idin soo wadin hase haatee idinku waad ba ogantihiin oo ma ogidin soo jirnay darsigii sheekh uu kaga hadlaayay aqsaamu lmaxaba jacaylku qaybaha u qaybsamo waxa uu sheegay inay jirto qayb cibaado ah oo ah jacaylka la jeclaado allah subxaana wa tacaala iyo waxa ilaahay uu jecel yahay iyo qayb shirkiya oo ah in makhluuq la jeclaado maxabada ilaahay subxaana wa tacaala mid la mida ama mid ka sarraysaba iyo qayb macsiyo ah oo ah in la jeclaado waxyaabaha xaaraamta ee sharcigu mamnuucay iyo bidaca iyo macsiyada iyo dadka jacaylkooda laynoo diiday wuxuu yihi sheekhu alraabicu ka afraad waa maxabatun tabiiciya waa jacayl ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ku beeray ka xubi alawlaad sida jacaylka la jecel yahay carruurta iyo waalahl qaraabada la jecel yahay iyo walnafs qofku naftiisa uu jecel yahay iyo walmaal xoolaha la jecel yahay iyo wagayru dalika waxyaabahan kuwan ahayn la jecel yaho min almubaaxaat ashyaada mubaaxa ah oo ah xubbi kani tabiiciya oo iska mubaax cibaadana maaha qofka laga abaalmarinaayo mana aha shirki qofku uu ku gaaloobayo macsiyana maaha dembi looga qorayo ciqaab uu ka ratimayo laakiin waa maxaba iyo jacayl mubaax iskaa iska bannaan laakiin hase yeeshee yembaqii waxaa habboon an takuuna inay noqoto tabiiciya maxabadani inay noqoto mid tabiiciyo heerka aanay dhaafin bimacnaa fa idaa shagalat ishaksa qofka hadday ka mashquuliso can taacati illah ilaahay subxaanahu wa tacaala taacadiisa oo fa taraka uu ka tago bacda alwaajibaat waajibaadka barhkood uu ka tago jacaylkana wii uga tago fa hiya iyadu maxabatun weeyaan oo macsiyatun ah macnaa qofka jacaylkan mubaaxaya haddii uu ku kalifo inuu ka tago waajibaadka ilaahay saaray qaar ka mida dee jacaylku wuxuu isu bedelayaa shay macsiyaa leanna wuxuu wasiilo iyo waddo uu noqday shay xaaraama oo ay waajibkii uu ka tegey shayguna waxa uu la xukum yahay shayga wasiilada uu u noqdo alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid haddii carruurtaada jacaylka aad jecesha ay kuu kaliftay inaad salaaddii ka tagto ama soomkii aad ka tagto amaba se waxa weeyaan waxyaabo xaaraama aad samayso ood ribada ku tacaamusho si aada lacag ugu hesho amaba se dadka aad dhac